Dr Cabdulaahi Cabdirashiid, oo ka mid ah dhakhaatiirta bartay cilmiga xoolaha islamarkaana ku nool magaalada Beledweyne, oo u waramay Radio Baalula ayaa xoolo-dhaqatada gobolka Hiiraan ugu baaqay inay ka digtoonaadaan cudurrada sababa caano yarida. Cuduradan ayaa waxaa ka mid ah infakshanka ku dhaca naasaha xoolaha iyo xanuunka kitosis, kuwaasi oo yareeya caanaha xoolaha sida lo'da, ariga iyo geela. Radio Baalula ayuu uga waramay Dr Cabdulaahi Cabdirashiid saameynta xanuunadan iyo sida looga hortago.
xaqiiqdii marka laga hadlo caanaha soo saaristooda waxyaabaha hoos u dhigo intooda ugu badan waa cuduro iyo xaalado dhisoorara keeni karaya caanaha inay yaraadaan ayaa jiro ka ugu horeeyo kale hadda cudurka ugu caansan marka laga hadlayo caano yarida waxaa la yihahdaa mastitis mastitiska waa caabuq ama infection kaasoo ku dhaca memory glanka ama qanjirka soo saara caanaha memory glanka ama qanjirka caanaha soo saara kaasoo si cad u yareeya soo saarista caanaha waana kan ugu macruufsan marka laga hadlayo maanta neefkan waa caana yari marka la yirahdo waxa ugu horeeya laga raadin karaa waa mastitiska waxaa jira mid isagana ka ag dhow oo la yiraahdo metritis metritiska isaga waxa waaye wuxuu ku dhacaa waa uterine infection caabuq waaye dhanka uterinkuna ku dhacaa wuxuuna aada u saameeyaa weliba soo saarista caanaha weliba qanjirka caanaha soo saara memory glanka iyo ofral helthigiisa guud ayuu saameeyaa wuxuuna aada ugu badan yahay looda la dhaqdo aada ugu badan yahay marka isagana waa cudur sidoo kale caanaha yareyn karaayo marka laga hadlayo caano yarida xoolaha waxaa ka mid ah kitosis kitosiskan waa xaalad la xiriirta metaaboliga ama burburinta raashinka neefka ayay la xiriirtaa sidaa daraaddeed ayadan waxay keeni kartaa inuu caanaha hoos u yaraado badanana waxaa lagu arkaa cudurkan kitosiska la yirahdo looda la dhaqdaa lagu arkaa inta badan wuxuuna aada u sababaa inuu neefka abataydkiisa ama raashin qaadashadiisa ay hoos u dhacdo waxay u baahan yihiin xoolaha in aada loo kala ilaaliyo xoolaha xoolaha ku darsanayso cuduradooda ay qabaan inaad ka warhayso neef cudurka qaaday hadduu kuugu jiro inaad xerada kasoo saarto oo isolation loo sameeyo gaar loo haayo oo xaaladiis mees loogaga warqabo isagana way u fiican tahay kuwa kalena badbaadiya u tahay Caanaha xoolaha ayaa waxaa dhaqaalo ka hela xoolo-dhaqatada iyaga oo u iibkeena magaalada waxaana cuduradan ay saameyn ku yeelan karaan dadka reer miyiga ah ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay iibka caanaha.